bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala baabun fi اlcasabiyati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlcasabiyati fii bayaani xukmi اlcasabiyati casabiyadda iyo dhiilada ama qabyaaladda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaana الnufayliyu wahuwa cabdullaahi bni muxamed annufayliyu qaala xadaanaa zuhayrun qaala xadaanaa simaaku bnu xarbin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni mascuudin can abiihi qaala man nasara qowmahu calaa gayri اlxaqi man nasara qofkii u hiiliya qowmahu qoladiisa calaa gayri اlxaqi xaqdarro korkeed ugu hiiliyo fa huwa isagu kalbaciiri rati oo kale ayuu la mid yahay alladii rudiya alladii ratiga oo rudiya madax madax loogu tuuray meel god ah ama ceel fa huwa isagu markaasi yunsacu la jiidaayo bidanabihi sayntiisa marka laga jiidaayo si looga badbaadiyo xadiidka xadiid xasan weeyaan imaam axmedna waa wariyey abu daawuud iطayaalisina sidoo kale wuu wariyey macnihii loo terjamay ayuuna ka hadlayaa waxaana laga qaadanayaa xadiidka casabiyadda oo macnaheedu yahay sida xadiidka soo socda uu keeni doono qofka inuu qoladiisa xaqdarro oo ugu hiiliyo macnahaas oo casabiyadda ah qofka ku dhacaa amaama dhex galo wuxuu la mid yahay qof halaagsamay oo kale sida ratigaas godka ku dhacay ama ceelka ku dhacay oo u halaagsamay saynta laga jiidjiidaa aysan waxba ugu taraynin oo aynan meesha ka soo saari karin sidaasoo kale qofkaasuna u halaagsamay macnaha marka xadiidka iyo tusaalaha meesha uu dhacayo sidaas man nasara qowmahu qoladiisa qofkii u hiiliyo calaa hayri alxaqi xaq la-aan korkeed ugu hiiliyo yacnii waxaynan xaq ku lahayn haddii marka qowmkiis uu u hiiliyo shay xaq ah oo ugu hiiliyana macnahaas casabiyadda maba ahanba wax dhibaataana male taas laakiin waa calaa gayri alxaqi xaqdarro ama isagoon hubsanin xaq iyo xaqdarro miday ku taagan yihiin ma oga sidaasuu marka iskaga dagaalamay un ama uu ugu hiiliyey fa huwa kalbaciiri rati oo kaleu la tooyahay alladii hudiya ratigaasoo markaa madax madax loogu tuuray ceel ama god fa huwa isagu markaasi yunsacu la jiidaayo bidanabihi sayntiisa laga jiidaayo markuu madax madax ugu dhacay ceel rati markaa sidaa u xoog badan oo aysan intaasoo qof qaadi karin markuu haddana ceel kusii dhaco madax madaxna u fooraro saynta laga qabto oo kor loogu qaado waxba uma tarayso siaanay ugu taraynin oo kale ayaa ninkan qabyaaladda ku dhaqmaa oo qoladiisa xaqdarro ugu hiiliyo sidaasoo kale isaguna uu u halaagsamay oo markaasi aan loo badbaadi karin ayb ilaa uu ka toobad keena ma ahane ayb qaala xadaana marka waa inay xaaraan tahay marka casabiyaddu waa xaaraan qaala xadaana bnu bashaar wahuwa moxamed bnu bashaar bundaar qaala xadaanaa abu caamirin wahuwa alcaqadiyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu saciid bni masruuq aلthawriy can simaaki bni xarbin can cabdiraxmaan bni cabdillaahi can abiihi qaal intahaytu ila اnabiyi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan gaaray wahuwa isaga oo fii qubbatin teendho ku dhex jiro min adamin maqaar ah teendho maqaar ka samaysan isagoo ku dhex jiro fadakara naxwahu fadakara naxwa alxadiidi asaabiqi xadiidkii soo hormaray oo kale ayuu markaa sheegay mid la mid ah ayb naxwahu marka markuu yidhaahdo waa xadiidkaa uu ishaarayo hore ayuu la macno yahay lafdigus waa kala duwan yihiin milahu haddii uu yidhaahdana waxaa weeyaan waa isla mid waa isku lafdi ayb casabiyadda marka dhan qabyaaladeedna waa gelaysaa waxaa kalay geli kartaa dhan kooxeed casabiyadu waxaa weeyaan qofka kooxdiisa kooxdaasi ama dhalyo kooxa ugu ahaato ama faker iyo yacnii wax ay wadaagaan kooxa ugu noqoto marba haddii qofka koox isagu uu u abtirsado haddii uu dadka kale uga sooco wax xaqdarro ah ama uu xaqdarro uu ugu hiiliyo xadiidka marka macnihiisaasoo kale ayuu sheegaya ummaddaanna ma loogu talagelin ayb inuu islaamka deeqo ayaa loogu talagalay islaamkaasna ay walaalo ku ahaadaan sida ilaahayba uu yidhi innama almu'minuuna ikhwatun markii dambena markii maka la furtayna nebigu waa kii yidhi laaximyani laa xilfa fi lislaam islaamka dhexdiisa wax xilfi iyo bahwadaadsi iyo ma laha ayb oo maxaa yeelay islaamkii baaba deeqayo dadka qaala xadaanaa maxmuud bnu khaalidin اdimashqiyu qaala xadaanaa alfaryaabiyu qaala xadaanaa salamatu bnu bishrin اdimashqiyu wahuwa maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawuud can binti waasilata bni اlasqac gabadhan marka waasilata bnu lasqac uu dhalay magaceeda waxaa la yidhahdaa khasiila waqiila khasiila waqiila jamiila wahiya maqbuulatun akhraja xadiidaha abu daawuud annahaa samicad abaaha aabbaheed bay maqashay yaquul isagoo dhahayo qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo mal casabiyatu casabiyaddu maxay tahay qaala waxau yidhi an tuciina qowmaka qoladaada inaad u gargaarto waa ood u kaalmayso cala adulmi dulmiga ah ugu kaalmayso tolkaa oo markaa dulmi ku socdo ama qoomkaaga oo aada dulmi markaa adiga u kaalmaysid marka inaad xaq ugu kaalmayn kartaa meesha ku jirto haddaa xaq ugu kaalmayso casabiyad muku taagni watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ama ha ahaadeen qolo a ka dhalatay ama kooxa koox ha ahaato adiga aad ku jirtid ama waxay doonaanba ha noqdaan bani aadamka wax lagula tacaawuno oo lagala qayb qaato waa xaqa iyo wixii biri iyo khayr ah wixii baatilaana cidna inaan lagala qayb qaadanin ayb an tuciina qowmaka qowmkaaga inaad u kaalmaysid cala dulmi dulmi inaad ugu kaalmaysid waana midka carabta qaalibka ahaan jiray wakhtigii hore aad uu carabta qaalib uga ahaan jiray xilliyadii hore oo waa kii marka uu yidhi wamaa ana ilaa khusaya ninkii wuxuu yidhi aniga wax kale ma ahiy khusaye un baan ahay nacam hadday khusayadu ay baadiyoodo waa baadiyoobaya wain tarshud khusayata arshudu hadday toostana waa toosayaa buu yii iyaga marka waxay ku socdeen gar iyo gardarraba isaga hili tolkaa laakiin nebigu waa bedelayo wuxuu yidhi unsur akhaaka daaliman ow madluuman labada kolba walaalkaa u gargaar hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay markaasaa la weydiiyey adii laga haddii isagu markaa laga gardaran yahay waa garanaya kayfa haddii uu isagu gardaran yahay markaa wuxuu yidhi waxaa ugu kaalmaynaysaa inaadan kala qayb qaadanin dulmigee inaad celisid oo aad gacanta ka qabatid taasuu marka nebigu u bedelay sala allahu calayh ali wasalam soomaaliduna dhaqanu u yahayo iyagu marka waxaa weeyaan aaday u yaqaanaan waxaan marka dhaqankaas carabta ka jiray mid lamida halkaanna ka jir ayaa ka jiro oo ilal aana weliba yacni waxaa weeyaan dadku intooda badan ay ku taagan yihiin taasna waa marka midda baabka uu baabeeyey xadiidkuna uu ka digaayo dhibaatadeeduna ay meeshaan hadda aan joognana gaarsiisay ayb qaala alimaamu abu daawuud raximahu اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu camr bni sarx qال xadaثna أyوب بن سwaydi whuوa الرmly صdوq يkطئ عan أsاmaة بن زaydi whuوa الleyتiي أنhu samca سacيid بن المسyب يxadiث عan سuراaqة بن mالك بن jucshم الmdlجي qaala waxa uu yihi suراaqة khaطبnaa rasuul الlahi slى الlه عalيه alي وsلم nebigaa noo qudbeeyey faqaala waxa uu yihi khayrكم kan idinkugu khayrka badan almudaaficu weeyaan midka difaacayo can cashiiratihi qoladiisa goorma laakiin maa lam ya'sam hadduusan dembaabaynin in allaale inta uunan dembaabayninba difaaca uu difaacaa haddaana dembiba aanu uusan keenaynin waa khayr badan yahay qofkaas marka maa lam ya'sam laakiin hadduu dembaabaayo iyaga kaalmadooda hadday keenaysa in dad kale lagu tunto oo muslimiina oo iyagu ay dulmiga ku jiraan maya markaas waa mar waa dembaabayaa markaasna ma khayr badnee bal shar ayuu ku dhacayaa khayrukumka idinkugu khayrka badan almudaaficu weeyaan midka difaaco can cashiiratihi qoladiisa qaraabadiisa maa lam ya'sam haddaanu dembaabin isaga xadiidka isnaadkiisa waa daciif oo ayuub ibnu suweyd kan ayaa ku jiro saduuqun yukhdi baana ibnu xajar uu ugu tarjamay ayb qaala abu daawuud aw ayuub bnu suwaydin daciifun abu daawuud markaa xadiidku waa daciifiye qaala xadaana bnu sarx هو أحمد بن عمر بن شرح أبو طاهر المصري قال حدثنا ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن المكي يعني ابن أبي لبيبة يعني ابن أبي لبيبة وحال إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة wahuwa daciifun kasiiru اlirsaal akhraja xadiidahu abu daawuud waالnasaa'iyu can cabdillaahi bni abi sulaymaana can jubayr bni mطcimin ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama qaal laysa mina annaga nagama mid aha man dacaa ilaa casabiyatin qabyaalad qofkii u yeerto oo tol beelayay yidhaahda walaysa minaa naga mid maaha man qaatala qofkii u dagaalamo calaa casabiyatin casabiyad korkeed walaysa minaa naga mid maaha man maata qofkii dhinto calaa casabiyatin ku dhinto saddex waxyaabood weeyaano wuxuu leeyahay qofkii u yeerto ma naga mid aha kii ku dagaalamo naga mid maaha kii ku dhintana nagama mid aha marka horena marka dagaalka dhimashada waxaa keenaya u yeerashadaa ka horeysa iyo isu habarwacashada taas marka waa reebay nebiga sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro ninka cabdiramaan moxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi labiibata ayaa ku jiro laakiin xadiidku saxiix weeyaan macnihiisa oo imaam muslim baa soo saaray isagoo kale man kharaja min aaacati wafaaraqa aljamacata famaata miitatan jaahiliya waman qaatala taxta raayatin cummiyatin yaqdabu licasabiyatin ow yadcuu ilaa casabiyatin ow yansuru casabiyatan faqutila faqitlatun jaahiliyatun xadiidkaas marka muslim uu werinayaa deliil waa midkan waxa uu sheegayo kale sidaasaa marka xadiidkan macnihiisu saxiix ku yahay qaala abu daawuud hada mursalun cabdullaahi bnu abi sulaymaan lam yasmac min jubayr jubayr waxba kama una maqlin qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu usaama wahuwa xamaad bnu usaama can cawfin can ziyaad bni mikhraaqin can abi kinaanata can abi muusa qaal qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ibnu ukhti alqowmi qoomka walaashoodkay dhasho minhum iyagoo ka mid yahay yacnii qoomka yacnii qabiilada walaashood ninka ay dhasho iyaga ayuu ka mid yahay yacnii waxaa weeye wiilka abtiga loo yahay qolada abtiga u abuu ka mid yahay waay ayb ibnu ukhti alqowmi sidaasuu ka wadaa nasab iyo abtirsi uguma ahane wuxuu ugu yahay xagga mucaawanada iyo gargaarsiga iyo naxariista iyo xiriirinta uu xiriiriye iyo ayuu uga mid yahay laakiin adiga marka abtiyaalkaa ma ku abtirsanaysidoo adeeradaa unbaa ku abtirsanaysaa abtirsiga xaggiisa xadiidkan waxaa deliishaday bacdi ahlilcilmi oo iyagu qabo in la dhaxal siiyo qofka dawul arxaamka kuwa la dhaho dadka abtiyaalka ay dhalaan iyo abtiga iyo inuu ku dhexlaayo madhabka imaamu shaaficina sidaas maahan bacdi almadaahib baa iyagu markaa dawul arxaamka qolooyinka abtiyaalka iyo waa la dhaxal siiyaa madaahib qabtaa waa jiraan xadiidkaanayna xujo ka dhigtaan laakiin xadiidkan xujo uma aha xadiidku wuxuu ka hadlayaa mucaawanada iyo khayrka iyo samafalka iyo xiriirka iyo qaraabo waayo ka wadaa maahana iyagoo ku abtirsi yahay ma laga wado ayb ibnu ukhti lqowmi qoomka walaashood gabadha la dhalatay cunuga ay dhasho minhum iyaguu ka mid yahay marka wuxuu uga mid yahay fi lmucaawanati walintisaari wاlbiri wاshafaqati wanaxwi dalika laa fi lmiiraasi dhaxalka maya ibnu xajar saasuu yiri fatxulbaariga ayb xadiidkanna saxiix weeyaan imaam اlbukhaari baa wariyey fii saxiixii kusoo saaray ayb ibnu ukhti اlqowmi minhum aw min anfusihim buu soo saaray maxalushaahidka marka waxaa laga wadaa dadkaas qaraabadaada waayo qoomkaagay ka mid yihiin xaq inaa ugu hiliso waa kaaga baahan yihiin baaطil laakiin maya qaala xadaanaa muxamed bnu cabdiraxiim albazaaz wahuwa saaciqa almulaqab bisaaciqa qaala xadaana alxuseyn bnu muxamed qaala xadaanaa jariir bnu xaasimin can muxamed bni isxaaqa can daawuuda bni xusayn can cabdiraxmaan bni abi cuqbata can abi cuqbata wa kaana mowlan min ahli faaris nin la xoreeyey buu ahaayo reer faaris u dhashay qaala waxa uu yidhi shahidtu maca rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga maciisaan xaadiray uxudan dagaalkii uxud fadarabtu rajulan nin baan garaacay oo ku dhuftay min almushrikiina mushrikiintii ka mid ah faqultu waxaan yidhi khudhaa qabso minii aniga iga qaado warankan wa ana algulaamu alfaarisiyu wa ana aniguna algulaamu alfaarisiyu aan ahay wiilkii marka reer faaris failtafata ilaya rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga waa imilicsaday faqaala waxauu yidhi fahallaa qulta maa dhahdi khudhaa minii iga qabso wa ana algulaamu alansaariyu wa ana aniguna algulaamu alansaariyu anoo ah wiilkii reer ansaar anoo ah iga qabta maxaa u dhihi weysay buu yidhi marka ninkan wuxuu ahaa nin ay ansaartu xoreeyeen dhalya ahaanna laakiin qoladaas faaris ka yimid oo meeshaa ka dhashay markaa nebigu labadaba waa ku abtirsan karaa ninkii xoreeyeynad waa u nisbo sheegan karaa dadkii uu ka dhashayna waa u nisbo sheegan karaa maadaama faris ay gaalo ahaayeen oo markaas aynan muslimiin ahayn kuwaas gaalada ha u nisbo sheeganin ansaartan baa ka fiicane iyaga u nisbo sheegaa laga wadaa xadiidku macnihiis marka sidaas ayb qofka marka isaga dadkii xoreeyeye nicmada ku lahaa waxaa la rabaa inuu xaq ugu hiiliyo baatil laakiin maya sida qaraabadiisoo kale baabu ikhbaari arajuli alrajula bimaxabatihi iyaahu baabu bayaani fadli ikhbaari arajuli qofka sheegistiisa fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay alrajula qofka kale oo u sheego bimaxabbatihi jacaylkiisa iyaahu isaga uu jecel yahay qof ilaahay dartii aa u jeceshahay yacnii inaad u sheegtid si marka jacaylkii iyo oo aad usii faafo oo dadku marka xiriirkooda oo u wanaagsanaado qaala xaddaanaa musadadun qaala xaddaanaa yaxyaa can sawrin qaala xaddaanii xabiibu bnu cubaydin can ilmiqdaami bni macdi kariba waqad kaana adrakahu waqad kaana wuxuu ahaa adrakahu inuu soo gaaray uu soo gaaray xabiib miqdaam waa soo gaaray can ilnabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu waxau yidhi idaa axabba arajulu qofku hadduu jeclaado akhaahu walaalkiis falyukhbirhu ha u sheego annahu yuxibuhu inuu jecel yahay qofka haddii walaalkii uu ilaahay dartii ku jeclaado ha u sheego inuu jecel yahay alimaamu alkhaaabi macaalimu sunanka wuxuu ku yidhi fiihi alxasu cala altawadudi waata'aaluf xadiidka marka wuxuu kugu boorinayaa in laysjeclaado laysu soo dulmo wadalika annahu idaa akhbarahu biannahu yuxibuhu istamaala bidalika qalbuhu waijtalaba bihi wudduhu haddii maxaa yeele kan oo u sheega ninkan inuu ilaahay dartii ku jecel yahay kaas qalbigiisii ayaa u soo hiloobayo oo isaga xaggiisa usoo iilanayo o usoo leexanayo waijtalaba bihi wudduhu kalgacaylkiisana waa kusoo jiidanaya waana midda la rabo way wa fiihi annahu idaa calima annahu muxibun lahu wawaaddun qabila nusxahu faa'iido kalena waa ku jirtaa hadduu og yahay inuu jecel yahay taladiisa waa aqbalaya hadhow oo ninkan hadduu yidhaha ilahay dartiis baan kugu jecelahay niyow saa iyo saa iyo saasna waa kugula talinayaa inuu ka aqbalaa laga yaabaa nusxigii iyo waanadii iyo alamru bilmacruuf wanahy can munkar inuu aqbalo ayb walam yarudda calayhim ma qowlahu warkiisa ku celin maayo fii caybin ceeb in akhbarahu bihi can nafsihi hadduu uga sheega nafsadiisa ayb laakiin hadduu ku bilaabo warniyahow meeshaas iska toosi ceeb baad leedahay waxaa laga yaabaa inuu isdifaaco xoogaa laakiin hadduu si tartiibo oo inuu jecel yahay u muujiyo inuu ka aqbalaa badan iyadana faa'iido kale wataan qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim wahuwa alfaraahiidiyu qaala xadaanaa almubaarak bnu fadaalata qaala xadaanaa haabitun ilbunaaniyu can anas bni malikin ana rajula nin kaana cinda anabiy sal l slam nebiga agtiisuu ahaa famara bihi rajulu nin ayaa soo maray faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inii la uxibu haada rasuul alla aniga ninkan waa jecelahay faqaala lahu nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi aclamtahu ma u sheegtay qaala laa buu yidhi maya ma ogeysiinin qaala wuxuu yidhi aclimhu ogeysii qaala falaxiqahu wou ka daba tegey faqaala wuxuu yidhi innii uxibuka fillaah aniga waan ku jecelahay oo ilaahay dartiisaan kugu jecelahay faqaala wuxuu yidhi axabbaka aladii axbabtanii lahu axabbaka aladii kii ha ku jeclaado allihii axbabtanii lahu dartiis a ii jeclaatay allihii aad dartii ii jeclaatay ha ku jeclaado adigana sunnada marka saas waay qofkii lagu yidhaha innii uxibuka fillaah inuu yidhaahdo axabbani ladii axabbaka aladii axbabtanii lahu ayb allihii aad dartii ii jeclaatay allahaku allaha ku jeclaado isagana ayb xadiidka marka macnihii loo terjamay buu sheegayaa marka in marka uu ogeysiiyo sunno qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa sulaymaanu can xumayd bni hilaalin can cabdilaahi bni saamitin can cabdillaahi bni saamit can abi darin annahu qaala yaa rasuula allah rasuulka ilaahi alrajulu yuxibu alqowma alrajulu ninka ama qofka yuxibu alqowma qole ayuu jeclaanayaa walaa yastatiicu mana awoodo an yacmala inuu sameeyo ka camalihim camalkoodao kale qaala waxau yidhi anta yaa abaadar adiga abuudarow maca man axbabta ciddii aad jeclaatay macoodaa tahay qaala waxau yidhi abuudar markaa fa innii uxibu allaha warasuulahu alle rasuulaan jecelaha aniga qaala waxau yidhi nebigana fa innaka maca man axbabta ciddii aad jeclaatay la jirkoodaa tahay hooyadaad la jirtaa qaala faacaadahaa abuu darin abuu dar waa ku celiyey faacaadahaa rasuululah sal l slam nebigana waa ku celceliyey xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in la jeclaado dadka ahlu khayrka ah ahlulfadliga in la jeclaado si macooda ah u noqoto aakhiro lagu soo kulmiyo maadaama salaadaba markaan tukanayno waddadaas ahlu khayrka inaan marno aan ilaahay weydiisanayno ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala addaaliin kuwana waxaan warsannaa jidkooda inuu ilaahay na marsiiyo kuwana jidkooda inuu naga leexiyo marka labada qole waxay kale leeyihiin qolada jidkooda ilaahay inuu naqaadsiiyo aan weydiisanayno iyagu in la jeclaaday leeyihiin kuwanna in la nacay leeyihiin oo almaqduubu calayhim iyo kuwan kaloo baadiyeysan yahuud iyo nasaara iyo wixii lamid a in iyaga markaa la naco ayay leeyihiin qof walbaa marka qofkuu jeclaado camalkaagaba yaanu gaarin haddaad rasuulka si dhaba u jeceshahay sala allahu calayh waali wasalama maciisaad noqonaysaa haddii aad cid kaloo xun aad si xun si yacnii dhaba ah u jeclaatana iyaga maceedaad noqonaysaa xadiidku marka macnahaasuu tilmaamaya himada iyo jacaylka camalka qalbiga marka inuu camal weyn uu yahay baa laga qaadanaya maxaa yeeley maxabada iyo jacaylka qalbiga waay meesha uu ka dhaco adiga marka qalbigaaga cidda uu la jiro ayaa maceeda noqonaysaa qofka qalbigaaga uu la jirana jawaarixdaadaa ka tarjumta jacaylkiisa ayb saxaabada nebiga way jeclaayeen jawaarixdoodana waa ka tarjumtay noloshooday dhaasi ay inay baxdo ay ogolaayeen isagu badbaado wax allaala wixii uu u diro isla markii horey ka samay jireen amarkiisa waa u degdegi jireen jacaylkooda marka ayaga waa kaas waa muujiyeen bannaankay soo dhigeen ayb laakiin haddaad tiraa qalbiga aniga jacaylka nebiga iigu jiro cid qalbigaaga og ma laha jawaarixdaaduna ay tahay dariiqii rasuulka un in la khilaafo jacaylkaasaa been ama dad waxaa jira sunnada nebiga inay muuqato aan jeclayn haddana nebigaan jecelnaha ku dhahayo kuwaasoo kale ma xuy wax jira ayb qaala xadaanaa wahb bnu baqiya qaala xadaanaa khaalid can yuunusa bni cubaydin can haabiti can anas bni maalikin qaal ra'aytu asxaaba rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam nebiga asxaabtiisaan arkay farixuu bishayin shay inay ku farxeen lam arahum aanan arkin farixuu inay farxeen bishayin shay ku farxeen shayga oo ashadda minhu ka darnaan badan kaas qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow alrajulu yuxibu alrajula ninkuu ninbuu jeclaanayaa cala alcamali buu ku jeclaanayaa camal oo min alkhayri khayr a buu ku jeclaanayaa yacmalu bihi ou samaynayo camalkaas walaa yacmalu ninkan wax jeclaadayna ma samaynayo bimilihi camalkaas oo kale ka warrama ninbaa khayr samaynaayo mid kalaa jeclaanayo khayrkaasuu ku jeclaanaya isagii marka khayrkii lama imaanayo lama imaado faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi almar-u maca man axabba almar-u qofka maca man axabba ciddii uu jeclaysto maceeda ayuu ahaadaa qofka uu jeclaado uu jecelyahay ayuu la jiraa xadiidkan markii kuwii hore waa isku macno xadiid abi kabshat alanmaari isaguna lamidu ahaa kanoo kale u dhowaa ku macno dhowaayo oo nebigu yidhi sala allahu alayh ali wasalam annaasu arbacun dadku afar waaye nin maal iyo cilmi ilaahay isugu daray camal wanaagsanna waa lala imaanayaa maalkiisa maalna ilaahay waa siiyey cilmi iyo maal labadaa marka ninkaasi marka derajo fiican buu taagan yahay mid kalena ilaahay subxaanahu watacaala ma siinin laakiin midkaasuu tiigsanayaa oo wuxuu leeyahay haddaan maal heli lahaa aniga sidii hebel oo kale aan waxu sadaqaysan lahay saasaan khayrka ugu dadaali lahaa labadooda ajarta isaga mid waayuu yidhi nabi sal l slam kan saddexaadna waa ninaan cilmi la siinin maal la siiyey maalkiisana meel xun kula dabaasho ayb waa dembi buu leeyahay kan afaraadna waa ninaan maal iyo cilmi la siinin laakiin midkan jidkiisuu rabaa saddexaad oo wuxuu leeyahay low kaana lii maalun maal haddaan lahaan lahaa sidii hebeloo kale aan yeeli lahaa waddooyinkii sharta ahaa ayaan ku bixin lahaa sidii hebelba u yeelo kaana marka nebigu wuxuu yidhi labadan dambe humaa fi lwisri sawaa dembiga waa ka siman yihiin maxabadii jacaylkiiaa keenay marka waxaas qofku inuu jeclaado dadka ahlu khayrka iyo dadka wan wanaagsan sidaasaa marka ay tahay ayb baabun fi lmashuurati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmashuurati kashiga xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay almashhuura macnaa alistishaara waa kala dalab qofku inuu tashado oo uu dadka la tashado qaala xadaanaa moxamed bnu اlmusanى wahuwa abu muusa الzamin qaala xadaanaa yaxya bnu abi bukayr qaala xadaanaa shaybaanu can cabdilmaliki bni cumayri can abi salamata can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi almustashaaru midka talada laga doonay oo talo la weydiistay mu'tamanun waa qof la ammaanaystay waxbaa lagu ammaanaystay doo nin kuu yimaado warniya waxaasaan rabaa ee tale isii nin wax lagu ammaaneeyeyaa tahay ammaano waa ammaanaa ku jirtaa marka ninka ammaanada ku jirana maxaa laga rabaa inuu dadaalo oo qofkaas taladiisa ugu dadaalo haddii siday la ahayd ilaahay amarkiisa ee isaga la wanaagsanayd oo isagaba uu yeeli lahaa hadduu kula taliyo wixii ay khasaaro noqdaan waxba looma haysto maxaa yeele waxaa lagu shabahay nin wax lagu ammaanaysto nin haddaa wax u dhiibato isagoon dayicin xad gudbin tuug ou ka xado ou ka qaato isagiina dadaalay waxba looma haysto sidoo kale weetan ayb qaala alkhaطaabiyu fiihi daliilu calaa ana alishaarata hayru waajibatin waxaa kaloo laga qaadanaya ninku hadduu ku yidhaha nin ila tali inaysan waajib kugu ahayn inaad tale u sheegto maxaa yeele wuxuu leeyahy qof hadduu wax kugu ammaanaysatago waajib kugumaa inaa ammaanada qaado waa sunno saasoo kale tan sunno u taabuu rabaa laakiin xadiis waxaa jira uu leeyahy waida istawsaxaka fansax lahu hadduu kaa dalba talo la tali naseexada talo waa laftirkeeda waa iska talo غayru waajibatin cala اlmustashaari ida اstushiira wafiihi daliilu cala اlmushiiri calayhi alijtihaada fi الصalaaxi waannahu laa garaamata calayhi idaa waqacat اlishaaraةu khaطa'an taladii haddii gef u dhacdo oo dhinacii gefka ay tagto oo ninkii wax uga khasaaraan waxba laguma haysto adiga haddaadan haddaad daacad ka ahayd markii hore waxaa kaluu markuu leeyahay almustashaaru mu'tamanunna sirta oo kugu taladaasi hadday wax sira ku jiraan inaad u celiso oo aa u xifdisaa laga rabaa ammaanay kugu taalla meelaha ada ka sheegsheegi baabun fi اdaalli calى اlkhayri ka faacilihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اdaalli calى اlkhayri khayrka midka tusaa ka faacilihi kan sameeyey oo kale ninkii khayr nin tuso waa nin sameeyey oo kale xagga ajarka qaala xadaثana mxamed bnu kasiir qaala akbaranaa sufyaan can اlacmash can abi camrin الshaybaaniy can abi mascuudin اlanصaariyi qaala jaءa rajulu ilى الnabiyi salى اllahu عalayh ali wasalam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii ubdica bi inii aniga ubdica bi waa la igooyey manaa sahaydi iyo yani gaadiidkii baa layga jaray gaadiidkii baa layga gooyey waa mabniyu lilmajhuul ay inqaطaca bi aلsabiilu wix aan jidka ku gaari lahaba iga go-ay limowti raaxilati aw dacfihaa gaadiidkii baa ka dhintay ama waa ka taag darnaatay inii aniga ubdica bii waa la gaadiid gooyey gaadiidkii baa layga gooyey faxmilnii iqaad qaala waxau yidhi laa ajidu ma helayo maa axmiluka calayhi waxaan kugu xambaaro walaakin i'ti fulaanan hebel u tag falacalahu an yaxmilaka wuxuu mudan yahay ma laga yaabaa inuu ku qaado gaadiidku siiyo faataahu wuu u yimid faxamalahu wou qaaday faataa rasuula اllahi sal slam nebigu u yimid ninkii faakbarahu waa u sheegay faqaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin khayr qofkii qof tuso falahu midlu ajri faacilihi kii sameeyey ajrigiisa oo kale ayaa u sugnaaday isagana marka nebiga isagaa iska hadlaya markaa maadaama ninkan nebigu sabab u ahaa inuu gaadiid helo uu yidhi war hebelow hebel u tag gaadiid inuu hayaa laga yaabaayo orod bax inuu ku siiyaa la arkaa ka qaado ninkii markuu u tegayo ka qaaday ka qaatay kaas ajarkii oo heloo kalea nebigana uu hela sala allahu calayh ali wasalam laan asaas tusay khayrkaas ayb ubdica bi inqaaca bi weyaan yuqaalu abdacat irikaabu gaadiidkii baa marka go-ay idaa kallat hadday noogto inqaacad ay go-do baabun fi lhawaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lhawaa waxa nafsaddu jeceshahay waxa nafsaddu ay jeceshahay haw hawada xukunkiisa caddayntiisii u baabiya ayb qaala xadaanaa xaywat bnu shurayqin qaala xadaanaa baqiyatu can abi bakri bni abi maryam wa huwa abu bakri bnu cabdillaahi bni abi maryam alghasaaniyu shaamiyu daciifun wa kaana qad suriqa beytuhu faاkhtalata akhraja xadiidahu abu daawuud watirmidiyi wabnu maaja ikhtilaad marka waxaa ku dhacay gurigiisaa la xaday marka kadib waa kutubtii wixii yaallay baa laga qaaday kadib ikhtilaad baa ku dhacay marka waa daciif can khaalid bni muxamedin الhaqafiy can bilaal bni abi darda can abi darda can الnabiyi salى اllahu عalيyه ali waslm qaal xubuka shayئa xubuka adiga jacaylkaaga masdarun udiifa ilaa faacilihi xubuka adiga jacaylkaaga ashay'a aad jeclaato waa mafcuulu bihigii waa xubadaa ku camal falayso ashay'a aad jeclaato yucmii wuu indhatirayaa wayusimu ay yucmiika wuu ku indhatirayaa wayusimuka waa ku dhegatirayaa macnaheedu waxay tahay hawadaadu hadday wax ka jeclaato oo jacaylka aad ku xadgudubto ku tagto wuu ku indhatirayaa waana ku dhegatirayaa oo qofkaas wixii xumaantiisao dhan ma ujeedaysid wanaag le u aragtaa xumaantiisao dhan wanaagay kula tahay haddaa aragta qof xumaantiisa tilmaamayo dhahayo waxaas waa xun yihiin waa la dagaalaysa adoon hubsanin yacnii qofkaa hawada hawadaada way ku indhatiraysaa waana ku dhegatiraysaa walidaalika ilaahay culammada selafka qaarkood waxay dhihi jireen meel ilaahay hawada uu ku ammaanay ma jirta fara'ayta man itakhada ilaahahu hawaahu hawadii marka macbuud baaba laga soo qaaday oo laga dhigay waxaa ilaahay qofka uu ku ammaanay hawadiisa inuu khilaafo wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha annafsa can ilhawa nafsadiisa hawada ka celiyo ayb hawadii marka iyadu meel xunay ku jiidaysaa wax nafta jeceshahay ayb xadiidkan marka waa daciif mowquuf ahaan laakiin bacdi alculamaa waxay dhaheen waa u ansaxay min kalaami abidardaa xaqiiq jirta waayo laakiin qofku hadduu shay iska jeclaado jacaylkaasi waana indhatiraya waana dhegatiraya qof waxaa arkaysaa dadka qaarkood qof buu iska saarsan yahay waa mutacasib qofuu tacasubayaa qofkaas uu u tacasubayaa ama shiikh ha ahaado ama imaam ha ahaado haddii la yidhaaha uu maqlo mas'aladaas sidaan imaamka ku tegey maahan sidaan waayo jaa waxa waaye qofkaasuu gaalba u maleeyaay waxaa laga yaabaa inuu gaalnimo gaarsiiyo ama inuu gaarsiiyo marka munaafiqnimo amaba uu gaarsiiyo bidcanimo markay ugu yar tahay inuu macsi gaarsiiyaa la arkaa hadhowna haddii la yidhaahdo war maxaa dhacaysana u yeelaysaa waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo nusuus badan inuu soo qaato culummada ninka nacaa waxyaabaha laga yidhi iyo waxyaabahaas inuu soo qaato laba baaboo kala duwan waa ogow ninkan in la yidhaha masaladan imaamkan waa ku gefsanya ma saxsana xaqa sidaan waay a'immadan kalaa qabto maaha nin culummo caayey maaha qofkaas caayida iyo labay kale ta in la kala fahmo waay laakiin haddaad hawo haddaa qabto oo qofkaasi aa hawo u qabto haddii la yidhaahdo masaladan waa ku qaldamay caay baa u arkaysaa imaam kale oodan jeclayn haddii la yidhaahdo warkiisa la sheegana waxaa waxaa weeyaan mar walba waa qalad sida kii yidhi oo kale wuxuu yidhi madhabunaa sawaabun wayaxtamilu alkhata wa madhabu gayrinaa khata'un yaxtamilu sawaab annaga madhabkeenna sawaab waa yidhi waa dhici kartaa gis in laga helo madhabu hayrinaa khalad waa yidhi kulligiis inuu sawaab noqdana waa la arkaay ilaa ragga qaarkood ay gaarsiiyeen inay yidhaahdaan nebiyullaahi ciisa aakhire markuu soo dego aakhir zamanka markuu soo dego madhabu abi xaniifa wax ku xukumaayo maxaa nebiyullaahi ciisa madhab iyo shareecada nebigu ku xukumayaa maxaa tacasubka intaas u ekeenayn ayb marka qadiiman sida tacasubka uu u jiri jiraa xadiisanna uu u jiraa dad waxaa arkay wadaaddo un ishaysto oo isku buuqsan oo masaa'il laga yaabo yacni hadday ka raadi lahaayeen saxaabada iyo taabiciinta ay ka dooni lahaayeen xooga buuqooda uu yaraan lahaayo waxaa arkaysaa wadaaddo hadda noolaay uun isku haysan aniga sheekh hebelaan la jira aniga sheekh hebel kala a ila saxsan aniga sheekh hebelaa kana maanta dhan waxaa laysku lugoynayaa marka tacasub oo mucaasir ahaa hadda haddana jira kii qadiimka muddaad moodaa xoogaa in lalada dagaalamay ayaama badan laakiin midkan dambe ninka wax yidhaahdo wax ka yidhaahdo culummadaa necab tahay in la dhahaa la arkaan marka culummadaa necab tahay iyo isma dhaamaan waxba a'immadii kuwaan hore hadda waxay dhihi jireen abu xaniifaa necab tahay iyo shaafici baa necab tahay xubuka shaya jacaylkaaga shay aad jeclaato yucmi wayusimu marka xubbigaaga waa inaad ka dhigto mutawasif xadiid baa waxuu ah axbib xabiibaka howna maa casaa an yakuuna baqiidaka yowman maa qofka aad jeclaanayso katib u jeclow waxaa laga yaabaa inuu noqdo mid aad nacdo kan aad nacaysana si cadaalad ku jirta u necbaaw casaa an yakuuna xabiibaka yowman maa baabun fi shafaacati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi shafaacati shafaacadiibu u baab yahay shafaacada hadda wuxuu ka wadaa tii nebiga iyo kama hadlayeen wuxuu ka hadlayaa shafaacadii ahayd qof in loo ergeeyo wejigaaga intaad meel ula tagta aad tiraa war ninkan waxa loo qabta waa dhibaataysan yahay war ninkan dhibkan baahay wax la qabta adiga waxma u qaban kartid laakiin cid kalea ula tagtay wejigaagii baa siisay ajar weyn bay leedahay qaala alimaamu abu daawuuda raximahu اllahu tacaala xadaanaa musadadun قال xدثنا سفyان بن عyynة عن برayd بن أbي burdة عن أbيه عن أbي موسى qاaل qاala رasuul الlahi slى الlaه عalيه وaلي وsلم اshfacuu ergeeya ilaya aniga xaggaygiisoo ergeeya lituujaruu si laydin ajarsiiyo yani maxaa ishfacuu ilaya wuxuu ka wadaa qof hadduu ii yimaado anigiina aanan waxba u haynin erge ii noqda oo idinka siiya waxa uu rabo iga siiya waxa uu rabo walyaqdi اllaahu ilaahayna ha xukumo yacni wuu xukumaya calaa lisaani nebiyihi nebigiisa carabkiisa maa shaaa wuxuu doono ilaahayna nebigiisa carabkiisa wuxuu doono ayuu ku xukumayaa yacni haddii dantaas loo qabto iyo haddaan loo qabanin labadaba qadar alle u waayo haddaan aniga intaan hadlo wax loo qabto hayrkii wax u qabto iyo haddaan loo qabanin kulli qadar alle unbaa ilaahay wuxuu xukumo unbaa jiray aniga hadalkaan aan dhahayo iyo waxaan aan sheegayo xugun alle u waayo marka weliba riwaaya waxay leedahay kaana idaa ataahu daa duu xaajatin hadduu u yimaado nin baahi qabo oo nebigana markaa uusan haynin wuxuu dhihi jiray ishfacuu tu'jaruu wayaqdi allaahu calaa lisaani nebiyihi maa shaa marka taas marka in lagu daydo qofka haddii asagu aan waxba haynin inuu wejigiisa isticmaalo oo dad kaloo waxaayo oo ula hadlo oo iyagu ay erge ka isagu erge ou noqday qال xdثna أحمد بن صالح وأحمد بن cمر بن sرح qال xdثna سفyان بن عyynة عن cمر بن dيnاr عن whb بن منبه عan أkيihi عan معaaوiyةa معaaوية waxau yihi اشhفcوu تujarوu فإنii lauriidu faإنii anigu lauriidu waxaan rabaa alأمرa arin fauأkhiruhu dib baan u dhigayaa kaymaa تashفacuu saa idinka erge u shafeecdaan fatu'jaruu laydin ajarsiiyo faina rasuula اllahi sal ll slam qaal nebigu waxau yidhi ishfacuu ergeeya tu'jaruu oo aan laydin ajar seena qaala xadaثana abu macmarin qaala xadaثana sufyaan can buraydin can abi burdata can abi muusa can الnabiyi salى اllahu عalayh wali wasalam milahu buu wariyey baabun ay haada kani baabun baab weeyaan fii man yabda'u iyou ku bilaabayaa fii man yabda'u qofka ku bilaabaya binafsihi nafsadiisa fi lkitaabi qoraanka warqad marka la qoraayo qofka isaga isku bilaabay oo muxuu leeyahay min isaga magaciisa ilaa fulaan ibnu fulaan ee qofka loo diraayo warqadda qofkan ku bilaabin ee isaga magaciisa ku bilaabo aadaabta marka kitaabada qoridda uu sheegaya qaala xadaثanaa axmed bnu xambal qaala xadaثanaa hushaymu can mansuuri can ibni siriina qaala axmedu qaala maratan yacni hushayman wuxuu yidhi marka can bacdi waladi اlcalaa ana alcalaaءa bna alxadramiy kaana caamila الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga ayuu u shaqayn jiray nebigu wuxuu u ahaa yani meel buu mas-uul uga ahaa cala albaxrayn baxrayn korkeeduu mas-uul uga ahaa rasuulka fakaana wuxuu ahaa idaa kataba ilayhi hadduu warqad u qoraayo xaggiisa nebigu hadduu warqad calaa usoo qoraayo bada'a binafsihi nafsadiisu kubilaabaaayuu ku bilaabaya fakaana idaa kataba ilayhi hadduu u qoraayo warqad bada'a binafsihi nafsadiisuu ku bilaabayey oo markaa min magaciisau qoraayo qaala xadaana marka xadiidkan sanadkiisa dacfi baa ku jira oo lijahaalati ibni اlcalaagaas can bacdi waladi اlcalaa qaala xadaana moxamed bn cabdiraxiim albazaaz qaala xadaana almucala bnu mansuur qaala akhbaranaa hushaymu can mansuuri can ibni siriina can ibni اlcalaa can ilcalaa yacni bna alxadramiy annahu kataba ila nabiy sal l slam nebigu u qoray fabada'a bismihi buu ku bilaabay magaciisa baabun kayfa yaktubu ila adimiyi gaalka haddii warqad loo qoraayo see loogu dhigaayo marka gaalka warqad loo qoraayo see loo qoraya qaala xadaana alxasan bnu caliyin wamaxamed bnu yaxya qaala xadaana cabdurazaaq can macmarin can الzuhriyi can cubayd illahi bn cabdillahi bni cutbata can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama nebiga kataba ilaa heraqla heraqla ayuu u qoray warqad min muxamedin rasuuli illaah ilaa heraqla cadiimi ruum salaamun calaa man itabaca alhudaa waxay ka socotaa warqadaani muxamed rasuulkii ilaahay ah waxay u socotaa heraqla cadiimi ruum ruum ninkii ugu weynaa ahaa salaamun calaa man itabaca alhudaa assalaamu calaykum ma la dhahayo salaamun nabadgelya calaa man itabaca alhudaa hanuunka qofkii raacay korkiisu allah yeelo hadduu isaga soo raaco waa soo gelaa marka hadduunan raacinna ma gelaayo sidaan baa marka loogu qoraa warqadda qaala bnu yaxya waxa uu yidhi can ibni cabaasin ana abaa sufyaana ahbarahu abuu sufyaan wuxuu sheegay qaala fadakhalnaa calaa heraqla ayaanu u galnay faajlasanaa bayna yadayhi hortiisuuna fariisiiyey uma dacaa bikitaabi rasuuli illahi sal ly slam warqaddii rasuulka ayuu u yeedhay faidaa fiihi waxaa ku qornayd bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin rasuuli illaah ilaa heraqla cadiimi ruum salaamun calaa man itabaca alhudaa ama bacdu sidaas marka in loo qorayo xadiidkaana xadiid macruuf oo bukhaari uu warinayo aada loo yaqaano baabun fii biri اlwaalidayni baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii biri اlwaalidayni labada waalid loo baarloo baarinimo baarinimo falidooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay qofka labadii waalidee dhashay inuu baari u ahaado qaala xadaanaa moxamed bnu katiir wahuwa alcabdiyu qaala akhbaranaa sufyaan qaala xadaanii suhayl bnu abi saalix can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama laa yejzii waladun laa yejzii ma gudaayo waladun walad waalidahu waalidkiis uma gudi karo ilaa an yajidahu inuu helo maahane mamluukan waalidkii oo addoon oo la leeyahay fayashtariyahu markaa uu soo gado fayuctiqahu ou xoroobo markaas fayuctiqahu markaa uu xoroobo unbaa la dhahayaa ogowna ou xoreeyo ma la dhahayo sababtoo ah mar haddii adu waalidka oo addoona aada lacag ka bixiso suuqa lagu hayaa lacag dhiibto caqdigaas mar haddii uu dhammaado khalaas oo aada soo kaxaysato waaba iska xoroobay wax ma lahan yacni adiga inaad xorayso wax ku xiran ma aha waalidkaa ma yeelo kartid adiga addoonkuuma sii ahaa karo marka fa yuctiqahu inuu yidhaha waa ku xoreeye ma laga wada uu ku xoroobo waay korkiisa xadiidku marka markuu leeyahy laa yejdi waladun waalidahu ilaa an yajidahu markuu leeyahay sidaan culammadu waxay leeyihiin addoonnimadu qofka addoonka qofaan jirin oo kale way waxba ma milkin karo qof la haysto waayo naftiisa xor uma aha maalkiisa maal ma yeelan karo dhibkaas ninkii waalidkiis ka soo bixiya marka wax weynba u qabtay kaannahu inuu soo dhashay oo kale aad moodaa marka waalidkiina ilaa marka nebigu wuxuu suuradan wuxuu gaar ugu sheegay taas ilaa waxa intaan ka soo hara laakiin wax kastood u samaysa ma gudaysid xaqiisa ayb xadiidkan isaga marka isnaadkiisa waa saxiix imaam muslim baana wariyey ayb dhowr meel buu ku kala wariyey imaamu muslim fayuctiqahu marka meeshaasna macnaheedu sidaas waay ou ku xoroobo isaga oo xoreeyo maaha xoreyn maba laga sugaayo waxaa laga qaadanayaa marka waalidka xaqiisa inuu aada u weyn yahay ayb oo ilaahay marka laga kabacdi xaqa alla kadib xaqa la sheegay kan waalidka waa an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa can ibni abi di'bin qaala xadaanii khali alxaari can xamzata bni cabdillaahi bni cumara can abiihi qaal kaanat taxti imra'atun waxaan qabay oo hoosteeda ahayd haweenay baan qabay wa kuntu uxibuhaa waana jeclaa wa kaana cumaru cumarna wuxuu ahaa oo aabbihiis ah yakrahuhaa inuu nacayo naagtaasi waa nici jiray cumar faqaala lii wuxuu igu yidhi talliqhaa iska fur fur faabeytu waan diiday faataa cumaru nabiya sala allahu calayh ali wasalam cumar nebigiibuu u yimid fadakara daalika lahu arrinkiibuu u sheegay faqaala anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi talliqhaa iska fur cabdullahi bin cumar sidaasaa lagu yidhi uu furay marka naarti xadiidkan marka isagana waxaa laga qaadanaya daacada waalidku inay waajib tahay kol walba inay waajib tahay wixii aan macsi ahayn hadday shirki iyo macsi iyo kugu yeeraan maya wain jaahadaaka calaa an tushrika bii maa laysa laka bihi cilmun falaa tudichumaa wasaaxibumaa fi dunya macruufa saasuu ilaahay yidhi wixii laakiin aan macsi ahayn oo ama sideedaba jaa-is iska ahay wax iska bannaan awalba amase shay sunno ah waay waxa aad samayn rabto waalidkii waa kaa wuxuu leeyahay maya isagaa kuu baahan sunnada iska daa waajib baa yaalla sunno meeshii ma olaysa markaan ayb waajib oo muwasaca qadarkiisa ama lagu filnaa karo maya waalidkii baa weli leh ayb waxyaabahaas oo dhan marka xadiidku marka wuxuu tusayaa xaqa waalidku inuu weyn yahay maxaa yeelay in naag la furo waa iska bannaan tahay naag in la furo waa iska bannaan tahay qofku yacni haddaani caadayo xaqabin inuu furo waa jaa-is waa bannaan tahay waalidka daacadiisuna muxuu noqonayaa marka waa waajib waajib iyo mubaax marka waajibaa la hormarinaya waa in waalidka la yeelo marka hooyada iyo aabbuhuna isku mid waay hooyadaaba sii xaq badan ayb hadday markay yidhaahdaan iska fur naagtaan qofku u iska furayaan ayb waxa uu ka heli lahay iyo waxa uu ku qabana beddelka khayr badana ilaahay meel ka siinaya ayb qال xdثna محمد بن kaثيir الcabdiي qال أخبرnaa سفyاn وhuو الcabdiي qال أخبرnaa سفyاan عan بهز بن xakيiم عan أbيه عan jدهi qاal qultu waxaan idhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahayo man abaru yaan baari u noqdaa ko qaala waxa uu yidhi ummaka hooyadaa baari u noqo uma ummaka hooyadaa uma ummaka hooyadaa uma abaaka aabbahaa afar haddii loo qaybiy marka saddex hooyadaa iskale alaaثaةu arbaac ayay leedahay aabbahana ruuc buu yeelanaya uma abaaka aabbaha uma alaqraba falaqrab kan kuu dhow kan kuu dhow ka bacdi uu yacni samafal ayb waxaa iyada marka hooyada gaar loogu sheegayaa waxay tahay wax badan dhib badan bay qofka ka soo martay qur-aankana aaday ugu badan tahay ayb xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayni mar naas buu nuugayaa mar uur buu ku jiraa marba xaalad buu ku jiraa waqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yas'alu rajulun mowlaahu laa yas'alu rajulun nin ma weydiisto mowlaahu mowlihiisa qaraabadiisa min fadlin dheeraad huwa cindahu agtiisa ah fayamnacahu iyaahu oo u diido markaa fayamnaca oo u diido kan rajulku yacnii kii aan wax la warsaday hu wixii dheeraadka ahaa iyaahu ninkii wax weydiistay qaraabadiisa ahaa oo u diido ilaa duciya lahu waxaa looga yeeraa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fadluhu ayaa loo yeeraa dheeraadkiisii alladii manacahu uu manciyey shujaacan isagoo mas ah aqraca bidaar laho timalaawo ah mas timihii ka baaba'een oo sunta darteed ay uga baaba'een oo kale ayaa laga soo dhigaa dheeraadka maalkaas dheeraadka uu lahaa markaasuu qofka ku dhagaan isagaa lagu soo diraamara qaala abu daawuud alaqracu aladii dahaba shacru ra'sihi waa midka tint madaxiisa tintiisu ay tagtay min asummi min ajli summi sunta darteed xadiidka marka odhe qof waxaa weeyaan marka xaalaad ay sadaqada waajib iska noqonaysaa jiri karta ayb qofka qof qaraabadiisa wax u dhiman rabo kanna uu iska haysto hadda baahi aan u qabin markaasoo kale marka inuu u diido ma ahan wax ka siiyo ama addoon sayidkiisii isaga wax warsaday sayidkiina wax haysto addoonkanna wuxuu u dhibaataysan yahay xaqna uu ku leeyahay u diiday weeyaan xadiidka marka qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaana alxaaris bnu murata qaala xadaanaa kulayb bnu manfacata can jaddihi annahu ata anabiya sala allahu alayh waali wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah man abaru yaan u samafalaa qaala ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka wamowlaaka aladii yeli daaka mowlaa qaraabada kaa ku xigo xaqun waajibun xaq waajiba weeyaan waraximun mawsuulatun iyo raxim la xiriiriyey ayb xadiidkan isaga waa isnaadkiisa waxaa ku jiro ruwaadda qaarkood oo lagu tiriyey majaahiil inay yihiin dacfi baa ku jira marka xadiidka kii horo marka hooyadii umaka uma umaka uma umakaa xoog قال xdثna محمد بن جعفر بن زياد qال أخبرna xdثna عباd بن موسى qال xdثna إبراهيم بن سعد عن أbيه عن حمayd بن عبدالرحمن عن cبدالله بن cمر qاal qاla رasuuل الlahi صلى اه عل وسلم إna min أكبر الكباaئر كباaئrta tan ugu weyn أn yلcنa الرaجuل qofku inuu lacnado way waalidayhi labadii dhashay qofka labadiisii waalid inuu lacnado lacnad dusha uga tuuro qiila waxaa layidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo kayfa yalcanu sideeba u lacnadaya alrajulu qofka waalidayhi labadii dhashay qaala waxau yidhi yalcanu abarajuli ninka kale aabbihiis buu lacnadayaa fayalcanu abaahu kanna waxuu lacnadayaa kan aabbihiis wayalcanu ummahu fayalcanu ummahu qof haddaa hooyadii cayso hooyadaadu caynayaa aabbahii haddaa cayso aabbahaagu caynayaa aabbaha marka caydayaa u keenay adaa u keenay xadiidkan macno weyn uu keenayo marka macnaha xadiidkan waxay tahay qofka shayga uu sababta u noqdo inuu mucaaqab ku yahay walow adduunya haddii la raba yaan loogu yacnii adduunyada xuduudda iyo cuquubaadkan jinaayaadka iyo bayaan loo qabanin laakiin dembiga xaggiisa iyo aakhirada iyo inuu leeyahay shayga adiga sabab u noqoto dembigiisa waa leedahay wax xun haddaad sabab u noqoto balaaye haddaa ummad u soo jiiddo ood sabab ugu noqoto kulluhu marka waad soo gelaysaa maxaa yeeley nebigu feer wuxuu ka cabiray nin waalidkiis lacnadaayuu ka dhigan dunuubta waxaa ugu waaweyn ninku inuu waalidkiis lacnado waa la yaabay marka yaa waalidkiis lacnadayaa layidhi maxay noqotay lacnadda waalidka sababay noqotay mid sabab ku timid nin kalea lacnaday laakiin adaa sabab u ahaa marka waxa qof uu geysto sababteeda aad yeelato laakiin adiga waa mucaaqaba ku tahay arrin marka in aada loogu baraarugo u baahan waayo fiqi fiqi muhiim ah waayo oo nolosheennan annaga aada mudaabiq ugu noqon karo ayb marka sababka iyo mubaashirku mararka qaar inuu sababka darnaadaaba la arkaan ayb dad marka gacmahooda uu wax ku keenayo maalin walba oo gacmahe yacni dunuub aan gacmaheenna kuka samaynayno yaa waxay keeneen ummado iyo bilaad iyo dad dhan inay ku baaba'aan annagaana gacanteenna ku keensanayna oo sabab marka nin walba adiga sababka ah waxaan u tahay iska jooji markaasaa marka wanaaggeeda iyo waxaan yusrigiisa iyo fudaydkiisa la geli karaa laakiin wax sababteedu maalin walba ay taagan taagan yahay oo qaa'im uu yahay tabar looma hayo qaala yalcanu abarajuli fayalcanu abaahu wayalcanu ummahu fayalcanu ummahu qaala xadaanaa ibraahimu bnu mahdiy wacusmaan bnu abi shaybata wamaxamed bnu lcalaa almacnaa qالوا xdثna cبdاللh بن إdrيس عن cبدالرحمن بن سلyمان عن سيد بن علي عن أسيد بن علي بن عubayd مولى بني ساacدة عن أbيه عن أbي أسayd مالك بن ربيcة الساacدي qاaل بynaa نحن عnda رasuuلi الlahi صلى اه علي وسلم mar aan nebiga agtiisa joognay إid jاءahu رaجuل nin baa u yimid min bني سلمة reer bني سلمة faqاala wuxuu yidhi ya rasuul الlah rasuulka ilaahy hal baqya ma hareen min biri abawaya labadii dhashay samafalkooda shay-un wax miyo hareen abaruhumaa bihi aan ugu baari noqdo bacda mowtihimaa dhimashadooda ka bacdi kolkay dhintaan ka bacdi waxaan ugu sii baari noqdo ma ii hareen ma ii dhiman yihiin oo wuxuu moodayay intay nool yihiin keliya un biriga inuu saaran yahay qaala waxau yidhi nacam ha asalaatu calayhimaa asalaatu duca calayhimaa aa u ducaysid iyaga korkooda walistikfaaru lahumaa dembidhaaf aa ilaahay u weydiisid wainfaadu cahdihimaa ballantoodood fulisid min bacdihimaa gadaashooda marka ballanta gadaashooda ay marka hadday dardaaran bixiyeen dardaarankuna uusan u baatilna uusan ahayn oo dardaaran sax ah uu yahay in la fuliyo loo degdego ayb waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha iyaga xuquuqdii lagu lahaay laga gudo baarinimadoodii waa markay dhintaan ka bacdi qofka ugu baaqi xaq ha noqdo xaqullaahi ha noqdo ama xaq bani aadam ha noqdo labada towdoon ha noqdo markaa la fuliyo ayb dardaaranku marka hadduu meel ka qalloocan yahayna waa la sixi karaa faman khaafa min muusin janafan aw isman faaslaxa baynahum falaa isma calayhim wasilatu raximi qaraabadiina in la xidhiiriyo allatii laa tusalu aan la xidhiirinaynin ilaa bihima iyaga sababkooda maahan qaraabo adiga aadanba xidhiiriseen ama aadan yacni shaqo ku yeelateen iyaga xiriir ay xidhiirin jireen darteed aada u xidhiirisan qaraabadii iyaga markaa ay xidhiirin jireen ama wixii iyaga xaggooda ka yimid oo iyaga dartood aad ku xidhiirinaysa iyaga wixii wax u ahaa iyo wixii markaa sidaasoo kale ahaa oo qaraa iyaga aada marka isu kiin xiraayeen inaa iyagana aada yacni aad samayso wasilatu raximi qaraabadii xidhiirinteeda allatii laa tuusalu aan la xidhiirinaynin ilaa bihimaa iyaga sababkooda maahan waikraamu sadiiqihimaa saaxiibkoodna la karaameeyo la wanaajiyo ayb xadiidkan ibnu maajahna waa wariyey imaam axmedna musnadkiisu ku soo saaray ayb waxaana laga qaadanayaa marka waalidku markay dhintaan kabacdina weli inay baaqi sii tahay waxyaabo badanoo marka baarinimadiisa lagu sii wadi karo oo loogu baarinimo fali karo waxyaabahan uu sheega ka mida ducada inay gaarayso muttafaq waaye oo culimmadu iskuma khilaafsano xadiidka nebigana waa ku caddahay dardaarankii iyo fulintiisiina waa laga rabaa wiilka qaraabada xidhiirinteedana waa sidoo kale oo iyaga qaraabadooda inuu xidhiiriyo dadkii saaxiibada la ahaa oo isaga uu karaameeyana uu ku karaameeya iyaga dartoodna weli baarinima ugu socoto ayb waxyaaba marka laysku khilaafsan yahay baarinimo muxuu noqon karaanoo ma gaarayaanna waa jiraan qur-aanka loo akhriyaa ka mida iyo waxyaabahaas nacam sadaqada iyada muttafaq waaye layskuma khilaafsana xajka iyo isagana ma laysku khilaafsana qur-aanka akhriskiisa isaga khilaaf baa ku jiro imaam axmed sida uu qabo ama laga soo naqliyey inuu gaarayo isaga qaba imaam axmed ibnu taymiyana aada ugu nusreeyey qowlkaas ibnulqayimna kadalika fii kitaabi ruux haddana laakiin a'immada qaarkood imaamu shaafici uu ka mid yahay waxay tilmaameen gaaritaanka qur-aanku inuu yacnii arrin cad uusan ahayn aayadda waan laysa lilinsaani ilaa maa sacaa ayay qabsadeen marka adigu dood fara badan baa ku jirta marka meeshaas ayb qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa abunadr qaala xadaanaa leys bnu sacdin can yaziid bni cabdillaahi bni usaamata bni ilhaad can yaziida bni cabdillaahi bni usaamata bni ilhaad can cabdillaahi bni dinaar can ibni cumara qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam ina abara albiri baarinimada baarinimadeeda samafalkeeda silatu lmar'i qofka xidhiirintiisa waa ahla wuddi abiihi aabbihiis dadkii uu jeclaan jiray ninkii uu jeclaan jiray ehelkiisa bacda an yuwalliya aabbuhu markuu dhinto ka bacdi hooyaduna waa la mid wuxuu leeyahay aabbaha ninkii ay saaxiibka ahayn oo jeclaan jiray ehelkiisa iyo qaraabadiisa inaa xiriirisid taasaa marka waxay tahay ina min abara albiri ka mid ah ibnu cumar xadiidkan wuxuu ku keenay ninbuu ku arkay reebaadiye ah oo meel maraayo markaasuu waraystay hebel inuu yahay buu arkay markaasuu cimaamad oo watay iyo ayuu u bixiyey waa siiyey oo aad u qurux badneed oo qaali ahayd markaasaa la yidhi dadkan reebaadiye waa ibnu cumaroo wax yaraa ku filane waxaan weyn maxaa u siisaya lyidhi markaasuu wuxuu yidhi ninkan aabbihiis aabbahay cumara saaxiib la ahaa jiray waxaanan maqlay yidhi nebigo sidaan dhahayo ina abara albiri silatu lmari ahla wuddi abiihi ayb marka cumaraan ugu baarinimo noqonaa ayaan ugu baarinimo fala ayb bacda an yuwalliya bacda an yamuuta markuu dhinto ka bacdi qال xdثna بن المثنى qال xdثna أbو cاaصم qال xdثnii جaعفر بن يحyى بن cmاaرة بن ثوbاn qال أخبرna cmاaرة بن ثوbاn cmاaرة بن ثوbاn huوa xijاaزiي mstوr أkرج xadيiثه الbخhاaري في الأdب المفرد وأbو dاwوd وبن mاaجه أنa أbا الطفyل أخبرhu qاaل رأytu النبy slى الله عليه لي وsلم نbigaan arkay yqسm لحmا isagoo hilib qaybinayo bاljicirاanةi jiciraana meesha la yh isagoo ku qaybinaya hilib qaala abu dufayl wa ana yowmaidin maalinkaas aniga ghulaamun baan ahaa wiil axmilu waxaan xambaarayey aan qaadaye cadma aljazuuri axmilu cadma aljazuuri hasha lafteeda ayaan qaadaye xambaarayey ayb nin xoogaa wiil soo korayaan ahaa id aqbalat imra'atun haweeney baa soo iqaabishay xataa danad ila nabiy sal l slam ilaahi nebigu usoo dhowaatay fabasada lahaa wuxuu u fidiyey nebiga ridaahu buu u fidiyey go-iisii go-iyo kor uu ka watou qaaday dhulkuu dhigay waa u fidiyey fajalasat calayhi way ku kor fadhiisatay faqultu waxaan yidhi man hiya tan waa tuma faqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi ummuhu alatii ardacathu haadihii tan ummuhu hooyadiis waay allatii ardacathu nuujisay xaliimatu sacdiyay ahayd ayb oo nebiga nuujisay ayb xadiidkan marka shawaahidiisa xasan uu ku yahay waxaana laga qaadanayaa xataa hooyooyinka kuwa aan qofka tooska u dhalin laakiin naagtii nuujisay hooyadiisoo kale waa in uu ixtiraamo weyneeyo ayb qaala xadaanaa axmed bnu saciidin alhamdaaniyu qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii camru bnu اlxaaris ana cumara bna asaa'ib xadaahu anahu balagahu ana rasuula اllahi sal l slama kaana jaalisan nebiga wuxuu ahaa mid fadhiyo uu fadhiyey yowman maalin fa aqbala abuuhu aabbihii baa soo jeestay min alradaacati nuugmada ugu aabba ah fawadaca lahu bacda hawbihi maradiisii qaar ka midaba u dhigay faqacada calayhi waa ku fadhiistay uma aqbalat ummuhu hooyadii baa soo jeesatay haddana waa nuujisay fawadaca lahaa shiqa hawbihi maradiisa dhinaceeda ayuu u dhigay min jaanibihi alaakhar dhanka kale uga dhigay fajalasad calayhi way ku fadhiisatay uma aqbala akuuhu min alradaacati walaalkiisa nuugmada walaal ugu ahaa baa soo socday haddana faqaama rasuulu lahi sal l slam nebiga waa kacay faajlasahu bayna yaday hortiisu fariisiiyey xadiidkan marka waa mucdal faina cumara bna saa'iq huwa mawlaa bani zuhra yarwi can taabiciinu ka wariyaa kan cumar bnu saa'iq oo hadda qisadan ka sheekaynayo marka hadduu ka wariyo taabiciin hadduu ka wariyey marka taabicigii iyo saxaabigii iyo amaqanba waa mucdal marka xadiidka waana daciif وبالله توفيق